dhibaatooyin badanna ay la kulmaan waxa dhibaatada ugu badan ay saameynaysan waxay noqdaan haweenka runta aad iyo aad wayba dhacdayba runtii in ay aad ugu nugul yihiin dhibaato badanna ay kasoo gaarto sida badanaa ognahay shaqada hadda waxaa haya ganacsato ah inta badan oo u kala safriya caanaha iyo waxyaabahaas oo loo qaada xagga waxaa loo xakameyn karaa in dowladda xil iska saarto ama ilaalinta ammaanka sababtoo ayaga mas-uuliyad qaaday shacabkan waxaa looga baahan yahay in ayaguna garab siiyaan dowladda si meelaha xadgudubyada ka dhacayaan looga soo afjaro xadgudubyadaasi taas waxay ku imaan kartaa in horta marka hore aan uusan aan maxay aanu jirin wax xadguduba xadgudub hadduu yimaado meesha oo xagga dumarka wax walbaana ka dhalan kara xataa waxaa dhici karta in dumarkii laftirkood la waxyeelo sidaa darteed waxaan u baahnaan doonaa inaan mar walba ixtiraamno aan ka fiijignaadana arrinkaas in badan aada u weyn way u nugul yihiin sababtoo ah ma lahan wax damaanad qaada ammaankooda marar badanna way la kulmeen dumarka ku safra waddada udhexeysa afgoy walaweyn jirdil kufsi dhacab